ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa toddobiyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah hinduus xaggiriin ah oo hindiya ku dilay qof muslim ah kooxda b k k oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ankara milatariga suudaan oo duqaymo ku garaacay fariisimayaal ay ku sugan yihiin kooxda addacmu sariic imaaraadka carabta oo saldhig ka furtay dalka jaad maraykanka oo ka walacsan korarka ku yimid ciidanka isdilaya ee ka tirsan milatariga waddankaas iyo janalka wararka alkataa'ib oo lagu wado inuu baahiyo muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii cuslaa ee ceel la helay qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan iyo aqoon-yahan maxamuud ugaas kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah janalka wararkii alkataa'ib ayaa lagu wadaa inuu baahiyo muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii cuslaa ee ceel la helay haddaba waxaa istuudiyahana la jooga wariyaheena maxamed cali aadan oo ka waramaya filimka iyo wakhtiga lagu wado inuu soo baxo aad baad u mahadsan tahay walaalka daqiiqado kadib muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu wadaa inay baahiso isdaar aad u xiiso badan oo lagu soo bandhigayo mid ka mid a malaaxiimtii dhacay tan iyo markii uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu dagaalka ku iclaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankiisuna ay duulaanka kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka isdaarka ay ballan qaaday inay baahin doonto muasasada alkataa'ib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar kii xooganaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisiinkii ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka ceel la helay oo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya sawir ay baahisay muasasada al-kataa'ib oo uu la socday ogeysiiska lagu ballan qaaday in daqiiqadaha soo socda lagu baahin doono isdaarkan cusub ayaa muujinaya askari aan fariirsan oo ay soo qabatay kaamirada al-kataa'ib kaasoo ku jahawareeray dagaalka malxamada ah ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta ku mariyeen askartii ku sugnaa deegaanka ceel la helay ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sida aan ka warhayno askartan ayaa waxa ay u badnaayeen maleeshiyaadka danab ee uu soo tababartay maraykanka kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ka geystay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ciidankan ayaa waxa ay qeyb ka ahaayeen kuwii ku duulay deegaanka oodweyne oo hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud halkaasoo ay ciidamada maraykanka ku dileen shan caruur ah iyo ayeeyadood iyadoo maalintii shalay la baahiyey muuqaalka xabaalwadareed laga soo saaray qaar ka mid a carruurtii uu maraykanku laayay iyo ayeeyadood tan iyo markii muasasada al-kataa'ib ay ballan qaaday inay baahin doonto weerarkii malxamada ahaa ee ka dhacay deegaanka ceel la helay ee lagu laayay ciidan u badnaa askarta uu maraykanku soo tababartay ee danab waxa ay dadka baraha bulshada kala socda warbaahinta islaamiga ah ay sheegayaan inay aada u sugayaan filimka cusub ee ay ballan qaaday muasasada al-kataa'ib isku soo wada duubo weerarkii ceel la helay ee muasasada al-kataa'ib daqiiqadaha soo socda baahin doonto ayaa waxaa lagu dilay in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka waxaana goobtaasi si dirqi ah uga badbaaday wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka kaasoo markii uu weerarku dhacayay ku sugnaa xarunta ciidanka lagu weeraray warbixin ku aadan filimka iyo macluumaad intan ka badanna waxaan dhagaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa warka habeennimo iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha allah
وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka zikriyo cumar ayaa soo jeedinaya caro xoogan ayaa ka dhalatay dila gaalo hunduus ah ay u geysteen wiil dhalinyaro muslim ah magaalada jaabuur ee caasimada gobolka rajastan ee waqooyiga hindiya waxaa laga soo sheegayaa xiisado ka dhashay dilka wiilkaana dhalinyarada muslimka ah ee sida wuxuushnimada ah ay u dileen gaalo xagjirayaal hunduus ah ehelka wiilkaana dhalinyarada ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilkooda loo beegsaday diin ahaan ayna dilkaasii geysteen xagjirayaal hunduus ah oo ay ku xidadaysatay islaam nacaybka warbaahinta gudaha dalka hindiya ayaa baahisay in maxamed aqbaal iyo walaalkiisa tacadiya xanuun badan loo geystay iyagoo ka yimid gurigooda kadib markii mooto ay wateen ay ku dhacday mid kale oo uu watay gaal xagjir ah arrintaas ayaana sababtay dood adag oo dhex martay labada dhinac taas oo ugu dambeyn keentay in ruuxa hinduuska ah uu u yeerto koox saaxiibadiisa ah kuwaas oo maxamed aqbaal madaxa kala dhacay biro ay wateen muuqaalo lagu baahiyey baraha ay bulshada ku xidhiirto ayaa muujinayay xilliga dilka loo geysanayay wiilkan dhalinyarada ah iyadoo sidoo kale muuqaalka lagu arki karo daqiiqadaha ugu dambeeya ee naftu kasii baxayso maxamed aqbaal dhacdadan kadib muslimiin badan oo ku dhaqan magaalada ayaa waxa ay xireen goobahooda ganacsi iyagoona dhigayay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dilka wiilkan dhalinyarada ah kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay wadooyinka kuwaas oo dalbanayay qisaas iyadoo dowladda hindiya ay ciidamo badan soo dhoobtay magaalada wargeyska hindustan times ee ka soo baxa dalka hindiya ayaa daabacay in booliska dalkaasi ay xidheen lix ruux oo qayba ka ahaa kooxda gaalada hinduuska ah ee dilka geysatay kuwaas oo ka koobnaa shan iyo toban ruux dilka wiilkan dhalinyarada ah oo loo dilay si foolxun waa dhacdo aad looga xumaado taas oo ka dhalatay isfaham darro soo kala dhexgashay labada dhinac dowladda hindiya waa inay magdhow ka bixisaa dilkan ayuu yidhi micraaj xuseen oo ah xubin ka tirsan hay-adda ka shaqaysa joojinta naciibka kaas oo booqday qoyska wiilka dhalinyarada ah caro xogan ayaa ka dhalatay dilkan wuxuushnimada ah ee gaalada hinduuska ay u geysteen wiilkan dhalinyarada ah waxaana qaarkood ay baraha bulshada kusoo qorayeen erya muujinaya sida ay uga xun yihiin dilkan foosha xun waxaa wax laga xumaado ah oo aan aragnay muslimiinta ah oo dembi la-aan liska laynayo ayuu yidhi mid ka mid ah dadka ka falcelinayay arrintan halka mid kalena uu dareenkiisa ku cabiray inuusan ku dambaabeynin haddii uu dhaho hunduuska waxaa dhab ahaantii ay noqdeen argagixiso hunduuska dabcaabudka ah ayaa sii wada dhibaatada ay ku hayaan muslimiinta hindiya waxaana ololahaasii horboodaya wadaadada hunduuska ah midkood oo muuqaal soo dhigay internetka wuxuu ku goodiyey inay dhisi doonaan dowlad hindiya la yidhaahdo oo aanan dhulkeedu ka dhisnayn wax masjid ah sidoo kalena aanu ku dhex nooleen qof muslim ah si guuda gaalada ayaa ka siman cadowtooyada ay u hayaan muslimiinta waxa keliya ee looga bixi karo dhibaatadaas ayaana ah halgan iyo jihaad ka dhan ah dhammaan noocyada kala duwan ee gaalada dhinaca kale kooxda b k k ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada ankara dowladda turkiga ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay weerarkii khasaaraha dhaliyey ee shalay ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada ankara war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda turkiga ayaa lagu sheegay in weerarkan ay ku dhaawacmeen laba sargaal oo ka tirsan ciidamada biliiska balse mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyey inay qarinayso khasaaraha rasmiga ah dhinaca kale xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee loo yaqaano b k k ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii shalay qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu ku sheegay inuu ahaa weerar qorshaysan oo lagu doonayay in lagu dilo mas-uul ka tirsan dowladda turkiga saacado kadib weerarkii magaalada ankara ayaa diyaaradaha turkiga duqaymo culus waxa ay ka geysteen buuraha qandiil ee waqooyiga dalka ciraaq halkaas oo ay saldhigyo ku leeyihiin maleeshiyaadka kurdiyiinta ee b k k dhinaca kale militariga suudaan ayaa duqaymo ku garaacay fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka gurmad socodka degdega ah xilli cabdifataax alburhaan uu booqasho ku marayo magaalooyinka dalkaasi wariyaal ku sugan dalka suudaan ayaa soo tabinaya in ciidanka militariga dalkaasi ay duqaymo xoogan ku garaaceen fariisime ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee ku yaala magaalada umudarmaan ee gudaha dalkaasi sidoo kale ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegaya in ciidanka militariga xukuumadda suudaan ay duqaymo culus ku garaaceen fariisime ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka fallaagada ah xilli madaxa golaha sare ee suudaan ay booqashooyin ku tageen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala suudaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa dhankooda guulo ka sheeganaya dagaalada culus ay kula jiraan militariga suudaan waxa ay sheegeen inay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka kardafaan ee dalka suudaan ilawareedyo ka tirsan militariga xukuumadda suudaan ayaa fallaagadan ku eedeeyey inay burbur ka geysteen deegaano ay weerar kusoo qaadeen kuwaas oo ay ku sugnaayeen ciidankooda iyadoo ay sii socdaan iska hor imaadyada u dhexeeya labadan dhinac ee ku hardamaya talada dalka suudaan ayuu madaxa golaha sare cabdifataax alburhaan waxa uu booqashooyin isdabajoog ah ku maraya magaalooyin ku yaala dalkaasi magaalooyinka uu tagay ayuu dadku kala hadlay sidii loo xallin lahaa mashaakilka ka taagan marinada ay isticmaalaan maraakiibta ganacsiga ee soo gaara dalka suudaan kuwaas oo uu sheegay in wax laga qaban doono dalka suudaan ayaa weli martigelinaya dagaalada qaraar ee u dhexeeya ciidanka militariga iyo maleeshiyaadka la magacbaxay gurmadka degdega ah iyadoona duqaymaha ay isweydaarsanayaan labadan dhinac ay marar badan waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah tan iyo bishii abriil ee lasoo dhaafay waxaa dalkan ka socda dagaalo culus oo dhex maraya ciidanka xukuumadda iyo maleeshiyaadka uu hogaaminaya xamdaan doqla kuwaas oo sababay dhimashada kumanaan ruux halka in ka badan shan milyan oo qofna ay u barakaceen dalka dibadiisa iyo gobolada kale ee aan weli dagaalku saameynta ku yeelanin ee gudaha suudaan ugu dambeyntii imaaraadka carabta ayaa dalka jaada ka dhisay saldhig uu ka horinayo colaada suudaan baarayaal amerikaan ah ayaa xaqiijiyey in dowladda imaaraadka carabta ay kaalin weyn ku leedahay dagaalada ka holcaya wadanka suudaan ee dhaca bariga qaaradda afrika wargeyska new york times ayaa daabacay warbixin dheer oo uu kaga faalloonayo qaabka dowladda imaaraadka carabta ay u horinayso colaada dalka suudaan imaaraadka ayaa saldhig diyaaraduhu ay ka dulaan kana soo degaana ka hergeliyay baadiyaha fog ee dalka jaad gaar ahaana deegaana ku dhow xuduudda suudaan halkaas oo ay ka soo dejiyaan hub iyo sahay ciidan kuwaas oo lagu kaalmeynayo maleeshiyaadka mucaaradka sida warbixinta lagu sheegay dowladda imaaraadka carabta ayaa diyaarada ay ku sheegtay gargaar waxa ay ku geysaa qalabyo caafimaad hub iyo sahay dhammaantooda ku socda maleeshiyaadka kooxda addacmu sariic new york times wuxuu leeyahay dowladda imaaraadka carabta waxa ay soo saartaa baaqyo ay ku dhiiragelinayso in colaada suudaan wadahadalla lagu soo afjaro taas beddelkeedana waxa ay hoos ka taageeraysaa dhinac ka mid ah kuwa horinaya colaada dalka suudaan in ka badan shan kun oo ruux ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen dagaalada u dhexeeya ciidanka suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee imaaraadku taageerayo
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag haddaba waa ayo kooxda b k k ee sheegatay mas-uuliyadda wararkii ankara dagaalka kala dhexeeya dowladda turkigana muxuu salka ku hayaa waxaan ka waraysanay aqoon-yahan maxamuud ogaas waraysiganna waxaa la yeeshay weriyaheena maxmed amiin maxamuud ugaas kusoo dhawow idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan su-aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinayno waxa ay tahay maalintii shalay weerar ayaa ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay kooxda kurdiyiinta ee b k k haddaba maxay yihiin kooxdan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku salaamayaa walaal adiga iyo dhegeystayaasha iyo walaalaha kale alfurqaanba kooxdan magaceeda loo soo gaabsho b k k ayadu fulisay ama sheegatay maxaan ku yidhaahdaa weerarkii u dambeeyey ee wasaaradda arrimaha gudaha magaalada ankara ee lagu qaaday maxaan ku yidhahdaa labada qofi ay fulisay waa koox marka taariikhiyan la aas-aasay tii isla magaaladan lagu aas-aasay ay aas-aaseen niman dhallinyaraa oo xilligaas arday ahaa oo intimaagooda iyo aragtidooda iyo waxa ay cabsanaayeen iyo fikirka ay markaa ku haminayeen uu ahaa aragtida shuuciyadda iyo maxist leninismka waxaa la yiraahdo ee shuuciyadda iyo maxaanku yidhaahdaa wixii soomaaliya markii la joogay hanti wadaagga lagu dhihi jiray af soomaaliga ah ama loo bixiyey ama lagu turjumay waa koox aragtidaas markii laga soo tago aaminsan qowmiyadnimo iyo kurdis nationalism iyo dadka kurdida ah ee mandiqadan ku dhaqani afarta wadan loo kala qaybshay in ay hal wadan yeeshaan oo madax bannaan aragtida xukumaysa ama u talinaysa ama dowladnimadooda ku salaysan tahayna ay noqoto aragtidaas diin la-aanta ah ee ilxaadka iyo maxaanku yihahdaa shuuciyadda iyo hanti wadaagga waxa ay ku sheegaan markay magaca u qurxiyaan nuxurkeedu uu yahay waxaa jirtay xilli waanwaan iyo wadahadallo iyo xabad joojino ay dhex martay dowladdan turkiga oo labada kun iyo shan iyo tobankii meelaha a ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii kadibna kooxdani ay iclaamisay inay maxaanku yihahda xabajoojintii iyo wadahadaladii iyo heshiiskii noocaas ahaa ay ka baxday wixii muddadaa ka dambeeyeyna weeraradii ay dowladdan ama xubnaheeda ama xarumaheeda ay ku qaadaysay ama ciidankeeda ay dib usoo cusboonaysiisay dowladda turkiga waxay dhankeeda wadamada ciraaq iyo suuriya ka fadhisaa howlgallo ay ku sheegto inay ku beegsanayso kurdiyiinta halis amni ayayna u aragtaa maxaa keenay haddaba arrinkaas qowmiyaddan iyo kooxahani waa kooxo maxaanku yidhaahdaa ku jira oo ka yimid oo xaruma ku leh oo degan oo ka dagaalama dhammaan dhulka ay kurdidu degan yihiin oo afarta dowladood maxaanku yidhahdaa loo kala qaybshiyey khaasadan dowladdan turkigu waxay dareemaysaa gobolladan waqooyiga ciraaq oo ay maxaanku yidhaahdaa ay degan tahay qowmiyaddani inay tahay mandiqad aamin ah oo kooxdani ay maxaanku yidhaahdaa ay saldhigyo waaweyn iyo xarumo weeraro maxaanku yidhahdaa dhibaato u geysan kara dowladdan ay kasoo abaabuli karto sidaa darteed waxay qabtaa aragti ah in maxaanku yidhaahdaa meesha lagu xukumo kooxdan ee weeraradeeda laga soo abaabulo ee tababarkooda laga bixiyo ee hubka looga keenaa ay yihiin gobolladan waqooyiga ciraaq ee ay qowmiyaddani degto sidoo kale gobollada siiriya ka tirsan ee xuduudda la leh dhulka kurdidu degta ee turkiga ayay sidoo kale aaminsan yihiin in ay maaragtay yihiin ama ay noqon karaan mandiqad khatar noocaas oo amniyo ay uga timaado kooxo hubaysan oo b k kdan faracyo ka baxay ama laamo la xiriiro ahna ay joogaan oo ay ka dagaalamaan oo maraykanku uu ku taageero hub iyo saanad uu ku siiyo iyo tababar sidaa darteed waxay u arkaan dukaynta iyo weerarada iyo maxaanku yidhahdaa burburinta ay ka geystaan gobolladaas iyo meelaha xarumaha ay ku leeyihiin iyo saldhigyada kooxahaasu ay ku leeyihiin waxay u arkaan inay si toosa u saamaynayso awooddii kooxdan asal ahaan kurdidu waa qowmiyad facweyn taariikh dheerna leh halkee ayay degaan tawajuha rasmiga ee qowmiyaddanna muxuu yahay qowmiyaddani sida aad sheegtay waa qowmiyad facweyn waa qowmiyadaha maxaanku yidhaahdaa ka mid ah qowmiyadihii ugu muhiimsanaa ee dowladdii cuhmaaniyadu dadkii ay u talinaysay dadkii mujtamacaadkii iyo qowmiyadihii muslimka ah ee ku hoos noolaa ka mid ah runtii saamaynta iyo maxaanku yidhaahdaa doorka aadka u weyna ku lahaa xilligan la joogo wixii ka dambeeyey burburintii khilaafadii islaamka iyo dowladdii cuhmaaniyadda qowmiyaddani waxay maaragtay wajahaday oo la soo gudboonaaday weerar cadowtinimo ah iyo kala qaybin iyo kala firdhin ay kula kaceen dowladihii nasaarada reer galbeed ee dowladdii cuhmaaniyiinta burburiyey waxaa qowmiyaddan loo qeybiyey ama lagu kala firdhiyey afar waddan oo iiraan siiriya ciraaq iyo turkiga ah sidaa darteed waxay waddan kasta ka noqdeen qowmiyad aqaliye ah dhulkooban ka deggan siyaasad ahaan wax saamayn aan ku lahayn dhaqaaluhu ka xirxiran yahay maxaanku yidhaahdaa second class citizens waxa lagu magacaabo maxaanku yidhaahdaa ka noqday iyo dad iyo mujtamac aan xuquuq dhammaystiran sida mujtamacaadka iyo qowmiyadaha kale aan waddamadan maxaanku yidhaahdaa aan ku lahayn sidaa darteed marka xilligan la isweydiiyo tawajuha siyaasiga ah ee qowmiyaddan guud ahaan runtii waa arrin guda weyn aanan aaminsanahay hal jawaaba inaan laga bixin karinin waxaa jirtay afraad qowmiyaddan u dhalatay oo muslimiina oo sunniyiina oo dad runtii aad u fiican oo qaaliya ahaa oo aan la macaamilay oo aan bartay oo aan ayaan maxaanku yidhahdaa aan la sheekaystay in badanna aan weydiin jiray siyaasaadka iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo qowmiyadooda maxaanku idhaahdaa meesha ay u jeedda iyo maxaanku yidhahda waxa qofka muslimka ah ee aan war badan ka hayni aragtida ay tahay inuu ka qaato haddii aan marka ku saleeyo ashkhaastaas iyo shakhsiyaadkaas muslimiinta ah oo aragtida fiicnaa yacni sawirkii aan ka qaatay waxaa la odhan karaa waa qowmiyad muslim ah oo sunni ah laakiin la dul saaray oo ay madaxa uga fadhiyaan maxaanku idhaahdaa iliid iyo nukhbo cilmaaniyiina oo allaadiiniyiina oo qowmiyiina oo qabaliyiin ah oo maxaanku idhahdaa islaam nacayb iyo muslimiinta kale nacaybkooda iyo qowmiyadnimo maxaanku idhahdaa ku caanbaxay dowladaha reer galbeedka maraykanka uu ka mid yahay waxa ay taageeraan axsaabta hubaysan ee kurdida maxay ku haystaan oo faa'iido ah oo ay u taageerayaan taageerada maraykanku horta mar kasta waa taageero ku salaysan masaalixdiisa iyo waxa maanta iyo sanadkan iyo dhowrka sane ee uu soo socoto uu ku fushan karo maxaanku yidhahdaa kooxdan ama taageerada ciidan uu siinayo ama taageerada dhaqaale uu siinayo waxaadse moodaa kooxahan kurdiyiinta sida b k k da iyo y b g da syriya ka dagaalanta inuu kalsooni dheeraada ku qabo sababtuna inay tahay kooxahani dhammaantood inay yihiin kooxo cilmaaniyiina oo allaadiiniyiina oo wax aragti diimeed iyo aragti islaam iyo fikirkii asalka qowmiyaddani ay u lahayd aan ku sifaysnayn ee dagaalna kula jira yacni sidaa darteed wuxuu maxaanku yidhaahdaa iimaan dheeriya iyo isku hallayn dheeriya ku qabaan inta ay sii fogeyn karaan oo ay sii difaaci karaan masaalixda uu ka leeyahay waddamadan iyo mandiqadan ee bariga dhexe laysku yidhaahdo iyo maxaanku yidhaahdaa inta ay sii ahaan karaan qodax ku taagan ee dowladdan dabadhilifka ah laftigeeda ee turkiga ee dhinacna ka ah aalad maraykanku isticmaalo dhinacna ka ah maxaanku idhaahdaa dowlad uu khatarteeda iyo kobca awooddeeda iyo saamaynteeda gobolkan ay ku leedahay uu hadya jeeraale ee ka hortagooda iyo iska ilaalintooda uu ku mashquulsan yahay inta aan xusuusanno weeraradii ugu waaweynaa ee kooxdan kurdida ku beegsadaan dowladda turkiga maxaad noogu sheegi kartaa kooxdan waxaa la odhan karaa weeraradoodu way ka kooban yihiin weerarada maxaanku yidhahdaa ay geystaan kooxaha qaabka la midka ah u dhisan ama u agaasiman ama u dagaalama ee waxoodu gorilla waafeega waxaa la dhaho maxaanku yidhahdaa caanka ku ah waxaan filayaa weerarkii ku xigay kan oo ka horreeyey inuu ahaa sanadkii lasoo dhaafay dhimashada dadkii ku dhintay weerarkaasuna ay sida ay tilmaamaysay ama ay tilmaamayeen warbaahinada waddankani ay lix qof ahayd siddeetan iyo dhowr qofna maxaanku yidhaahdaa ay ku dhaawacmeen ugu dambayntii inkastoo weeraradii ankara ka dhacay aanu khasaaro culus geysan haddana dowladda turkiga aad bay ugu hadashay madaxweynaha ayaa hadal uu ka jeediyey golaha baarlamaanka ku sheegay in ay si adag ula dagaalami doonaan waxa uu ku tilmaamay argagixisada siyaasiyiinta dalka intooda badan way hadleen oo waxa ay muujiyeen inay ku midaysan yihiin ka hortagga weerarada lagu soo qaado dalka turkiga su-aasha laisweydiinayo waxa ay tahay maxaa keenay walwalka intaasi la eg ee ay dareemayaan siyaasiyiinta turkida horta dowladdani waxyaabaha ay ilaalsato oo runtii warwarka ugu badan ka mid a aanan isleeyahay waa qodobka ugu muhiimsan ee keenaya falcelinta noocaana iyo khalqalka noocaasu inay ku keento weerarada noocaanu inay ku dhaliyaan oo khasaarahoodu sidaa u kooban yahay waxaa ka mid ah ama ugu muhiimsan arinta iyo barnaamijka dalxiiska iyo muhiimadda dhaqaalaha waddankan uu dalxiisku u leeyahay sanadkii hadda lasoo dhaafay labada kun iyo maxaanku yidhahdaa labayo labaatanko kale waxay sheeganayeen dowladdan iyo maxaanku yidhahdaa xubnaha iyo wasiirada u qaabilsan iyo hay-adaha ka shaqeeya barnaamijkaasi waxay ka shaqaynayeen sidii afartan iyo toddoba milyan oo dalxiisayaal shisheeyahu ay waddanka ku iman lahaayeen sanadkaas ayagoo markaa haaminayey ama qiyaasayey inuu maaragtay uga soo xaroodo dakhli soddon iyo toddoba bilyan oo dollar sidii markaas ay ixsaa'iyaadkoodu sheegayeen ku qiyaasnaa sidaa darteed waxaad meeshaa ka garan kartaa waxa dalxiiska la yidhaahdo iyo shisheeyaha waddankan imaanaya ee xaqiiqatan u soo tumasho tegaya eewaddamada kala duwan oo reer galbeedku u badan yahay ka imaanaya muhiimadda uu u leeyahay dhaqaalaha dowladdan iyo kooxda maxaanku yidhahdaa xukunka waddanka xilligan haysata sidaa darteed dhacdooyinka noocaana iyo weerarada noocaana oo magaalooyinkii ugu waaweynaa waddanka ka dhacaya iyo meelihii ugu muhiimsanaa ee dadka ugu badan ee dibadda ka yimaada ay imanayeen waa arrin iyo maxaanku idhaahdaa qodob saamaynaya oo dhibaato u geysanaya dalxiiskii iyo dakhligii maxaanku idhahdaa dhankaas uga imanayay sidaa darteed waxay khalkhal iyo digtooni iyo maxaanku yidhahda feejignaan dheeri ah ka qabaan weerarada noocan ah iyo dhibaatada ay u geysan karaan iyo saamaynta maxaanku leeyahay ay ku yeelan karaan dowladahani cilmaaniyadda ku dhisani inta badan waxa ay ka shaqeeyaan oo shaqadooda ugu badan iyo cududooda ugu badan ay geliyaani waa ilaalinta sawirkooda yacni sawir feeg ah ayay maaragtay ilaalintiisa iyo naashnaashidiisa ay maxaanku yidhahdaa dadaalka ugu badan iyo qarashka ugu badan iyo maxaanku idhaahdaa tamarta ugu badan had iyo jeeraa la geliyaan wax walba marka oo sawirkaas ay soo dhisayeen sanooyinka ama ilaalinayeen dhaawacaya yacni waa arin maxaan ku idhaahdaa keensanaysa in falcelcelinta noocaasi ee ka imaanaysa dowladdan iyo madaxweynaheeda iyo laamaheeda kala duwan iyo siyaasiyiinteeda qaybaheeda kala duwani inay timaado oo ay ka dhacdo aad baad u mahadsan tahay maxamuud ugaas ayuu ahaa oo waraysi siinayay idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله